بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه، waxaa noogu dambeysay waxaan ku dhex jirnay nebiga maqaamkiisa iyo makaanada ilaahay uu siiyey ee aan ka hadalno sidii aan nebiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa uu nagu ximbaaray inaan asiga ku dayanno waxaa noogu dambeysay ilaahay fadliga uu siiyey ou umamtii oo dhan makhluuqaadkii oo dhan uu nebi maxamed ka fadilay calayhi salaatu wassalaam marka cid dhihi karta ma jirto bal maxaa nebiga gooni ahaan waxaan oo u mutaystay ambiyadii kale oo dhan ay u heli waayeen taas jawaabteeda waxa weeyaan ilaahi yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim yani ilaahay wax dhihi karo maxaa ninkan ugu fadashay ninkan kale ma jirto liannahu waxa weeyaan facaalu lima yuriid laa yus'alu cama yafcal yafcalu maa yashaa laa mucaqiba lixukmihi ilaahay khasaa'istiisay ka mid tahay cidduu rabana wuxuu raba uu siiyo ciddii kalena uu u diido marka maanta waxaan ka hadlaynaa risaalatuhu tatimatu risaalaati asamaawiya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha maqaamkiisa tusinayo risaaladii ambiyada oo soo jireenka ahayd iyo asiga lagu ganaanado lagu dhammaystiray ninka wax fahmaya waxa weeyaan ninka ay mashruuca mashruucan ilaahay oo soo socday oo dacwada ah ninka lagu ganaanuday maqaam gaar ah iyo makaano gooni ah buu leeyahay macnaha waxay ka mid tahay waxay ka dhigan tahay mashruucii ilaahiga ahaa oo risaalaadkii samaawiga ahaa najaaxeeda nebi maxameda lagu khatimay isagaa guusha dhaliyey walidaalika nebi kasta meeluu keenay meeshuu meesha nebiga keenu kii kalena ka bilaabayay sidaasay marka ambiyada u socdeen marka inay risaaladiisa risaalooyinka lagu khatimo nebiyada nebi maxamed lagu khatimo macno gaar ah bay leedahay oo fadli gooni ah oo ambiyada kale ay heli karin bay yuu nebiga leeyahay sidaa daraaddeed yaa waxa weeyaan nebiga uu guushii ugu dambeysay ilaahay madaxiisa ku dhaliyey ambiyada rasaa'ishooda way soo socotay nebi maxamedna waa lagu dhammaystiray can abi hurayrata qaala qaala rasuulu ullahi sal allau alayh wasalam ina mathalii wa mathalu alanbiyaai qablii kamathali rajulin banaa beytan aw bunyaanan faaxsanahu waajmalahu ilaa mowdica labinatin min zaawiyatin min zawaayaahu fajacala annaasu yatuufuuna bihi wayacjabuuna lahu wayaquuluuna hallaa wudicat hadihi allabinatu qaala faana allabinatu wa ana khaatamu nnabiyiina xadiidkaa saxiixa ah bukhaari iyo muslima isla wariyeen nebigu wuxuu leeyahay aniga markii laysoo qaatay tusaale ahaan iyo ambiyadii kale waxaan matalaynaa oon la mid nahay nin oo guri dhisay gurigiina qurxiyey oo dhammaystiray ay ka maqan tahay hal bulukeeti ilaa mowdica labina dhooba meel loogu xiro hal meelaa ka duleesho marka fajacala annaasu yatuufuuna bihi wayacjabuuna lahu dadkii oo dhan baa gurigi quraxdiisi yaa lagu wareeganayaa ar maxaa gurigan qurax badanaa yaa la leeyahay markaasaa waxay leeyihin hallaa wudicat haadihi labina war gurigan saa un qurax badan meeshan yaroo ka duleesho maxaa loo owdi waayo loo dabooli waayo markaasuu nebigu wuxuu iri fa ana allabinatu wa ana khaatamu nnabiyiin waa kana ula jeedada aniga waxaan ahay buu iri labinadaas dhoobadaas gurigaas ka dhinneed ninka lagu dhammaystiraan ahay buu iri markaasuu sii caddeeyo waxaa loola jeedaa wa ana khaatamu nnabiyiin nebiyaasha ninka lagu dhammaystiray aniga ah marka macno gaar ah bay leedahay fadli gooni ah bay leedahay dalaalo gaar ah bay leedahay nin kastaa ilaahay wax fahamsiiyo inuu nebiga khaatamu nebiyiin yahay hadalka ma joogo min qawaacidi aladila lagu tuso ilahi wuxuu uri maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nebi moxamed idinka mid ma ahayn aabba idinma aha raggiinaan meesha joogo miduu aabba u yahay ma leh aabbaha waxaa loo jeedaa mid asiga uu macnaha dhabarkiisa kasoo baxay male laakiin nebiga ixtiraam ahaan aabbuu u yahay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum nebiga xaasaskiisa hooyayaalkeenni waay nebigana aabbuu noo yahay min xayثu ixtiraam wataqdiir waay markaasuu nebigu ilaahay wuxuu yidhi walaakin rasuul allahi wakhaatama annabiyiin nebi muxamed wadiifadiisa iyo shaqadiisa waxa weeyaan ilaahay rasuulkiisa inuu yahay ambiyadina lagu khatimay marka umamtii hore waxay ahaan jirtay weliba ummadii nagu xigto reer bani israa'iil nebigu wuxuu iri kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa reer bani israa'iil ambiyada isu raacraaci jirta ambiyada badnaanshadeeda waxay tusinaysaa fasaadkooda aada u badnaay marka in lala dagaalamo in rusul badan loo soo diray keentay markaasuu nebigu wuxuu iri wa annahu laa nabiya bacdii wa sayakuunu bacdii khulafaa fayakhiruun nebigu wuxuu iri nebi iga dambeeya ma jiro laakiin dad khulafa ah oo madax ah ama boqortooye ama ra'iis ama wuxuu noqdo ha noqdayaa jiri doono laakiin madax eh, rasuul ma jiri doona buuri nebiga waxaa ka horreeyey nebi ahaan nebi ciisa nebigii oo asiga nebiga ka horreey weeyaan waa aakhir al- alambiyaa eh, bacda eh, qabla muxamed sala allahu calayhi wasalam walidaalika nebigu wuxuu iri ana awla annaasi biciisa bni maryama fi luula walaakhira yacni anoo ambiyadoo dhan wada xiriirinayo waxaa si gaara xiriir igala dhexeeyaa buuri nebiyullaahi ciisa maxaa sababta ay tahay nebigow markii la weydiiyena wuxuu iri waxa weeyaan eh, alambiyaau ikhwatun min callaatin wa ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid walaysa baynana nabiy ulajeedada walaysa baynana nabiy waa marka wuxuu iri ambiyada waxay la mid tahay eh, dad walaalo ah oo isku aabba ah oona kala hooyo ah markaasuu nebigu wuxuu iri wa diinuhum waaxid yani hadda tan aan soo sheegayno waa waxaan rasaaisha oo ilaahay soo wa- oo uu soo wada dhiibay isla hal meel bay u wada socdaan oo kulligeed waxa weeyaan taxqiiqu alcubuudiyati lilaahi ilaahay in la wada caabudo sida uu doono lagu caabudo sidaas weeyaan markaasuu nebigu wuxuu iri walaysa baynana nabiyin aniga iyo ciise noolama dhexeeyo nebi ciise markuu yimid iyo nebi maxamed lix boqol iyo dhowr sano ayaa u dhexaysay baa la yidhahda marka xadiidkaas saxiixa ah marka ambiyada waxa weeyaan ikhwatu calaad waxaa lagala jeedaa xagga diintooda usuusha iyo towxiidka waa ka midaysan yihiin waxyaala ambiyada ay isku khilaafinaa jirto waxa weeyaan towxiidka allah iyo akhlaaqiyaadka waxa wanaagsan iyo taariikhdaba iskuma khilaafaan waxa weeyaan nebi kasta ilaahay wuxuu ku sifeey iyo kan kalan ku sifeynaya malaa'igtii yowma alqiyaama usuushaas oo dhan waxa weeyaan iskuma khilaafsano akhlaaqda waxyaalaha makaarim alakhlaaqna iskuma khilaafsano nebiga inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq markuu leeyahay waxa weeyaan a- makaarim alakhlaaq waa la soo waday nebigaa lagu dhammaystiray marka fiir hadda mathalan deeqsiga runta dulqaadka eh, maxaan ku irahdaa xishoodka makaarim alakhlaaqay ka mid tahay nebi kasta oo yimaado ayadaas unbuu ayidaya iskuma khilaafaan taariikhda iyo dhacdooyinka mathalan nebi kasta wuxuu nebi aadam ka yiri nebi nuux wuxuu ka yiri uu nebigan kalena ka leeyahay yacni taariikhdu wixii dhacay oo adduunyada hore u soo dhacay markii ay ilaahay ugu qisoonaya isla si bay iskula qisoonayaanoo in midna wax loo sheego qaarna laga nusqaamay waa dhici kartaa laakiin wixii wax ka bedelan ma imaan karayaan marka laakiin waxay ku kala duwan yihiin markii la yidhi wa ummahaatuhum shataa waxaa loo jeedaa furuuc addiin diinta usuul iyo furuuc ay leedahay furuucdu waa ku kala duwan yihiin oo shardi ma aha nebigan soonka la amray kayfiyadiisa inuu anaga sida noola amray uu yahay inuu nebi kasta bil maalin waxaa dhici karta afartan maalmood inuu ahay nin toban maalmood inuu yahay nin inuu yacni kayfiyada loo soomaa waa lagu kala duunaan karaa sidaasoo kale zakada sidaasoo kale xajka sidaasoo kale furuucu shariica waa ku kala duwan yihiin walidaalika ilaahi wuxuu iri likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan mid kastaba waxaan aan u samaynay shareeca gaar iyo jid uu ku socdo oo macnaha ma- uu nebigii kale kaga duwan yahay walidaalika ilaahay nebigiisa markuu soo diray wa muhayminan calayhi baa layidhi kutubtii ka horreysoo dhan wixii wanaag oo ku jiroo dhanna kana waa lagu sheegay markaasuu dheeraad haddana dheeraaday kitaabkeenna marka sidaa daraaddeed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam in ambiyadii lagu khatimay waxay tusinaysaa inuu martaba gaar ah iyo khasiisa oo nebiga gooni loo siiy inay tahay waxay tusinaysaa maqaamka ilaahay agtiisa uu ka leeyahay nebi moxamed haddii loo gartay khayrkii intaasoo aalaafi siniin soo socday in nebi moxamed lagu dhammaystiro lagu ganaanudo waa qadarin iyo qiimeyn waayo waxaad aragtaa maanta xaflada markii oo xaflimeel lagu qabto qofka oo meesha ugu sarreyso yaa ugu dambeeya inuu hadlo dadka kale waa hordhacay u yihiin waxbay soo sheegan karaa asigaa marka dhammaystiray sidaas oo kale waxa weeyaan wixii rasaa'il soo socday nebiga tiisaa lagu dhammaystiray Eh, waxaa nebiga waxyaalaha gooni loosii kamid a cumuumu risaalatihi risaalada nebiga inay caam tahay min akbari khasaa'is rasuul sala allahu calayhi wasalam alatii munixat lahu waxa weeyaan ilaahay inuu u soo diray jinni iyo insi oo dhan inuu nebi maxamed u soo diray fiiri marka waxaad ka dareemi kartaa maqaamka nebiga la siiyey siduu uga duwan yahay kaana nebi kasta waxaa loo diri jiray qowmkiisa nebi kasta bal hadda markaad kitaabkeenna ka akhrisid inaa arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi an andir qowmaka min qabli an yaatiyahum cadaabun aliim qaala yaa qowmi qowm aa loo diray wa ilaa caadin akhaahum huudan wa ilaa thamuuda akhaahum saalixan wa ilaa madyana akhaahum shucayban Q- qabiil qabiil ama qowmiya qowmiya loo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo dirayne آه، م- مثلا عيسى وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله reer bani israa'iilow rasuulkiina idin gaar ah baan ahay buu yiri marka kii hore kasoo bilaaw iyo kii ku dambeey nin kastaba qo- gaar baa loo diray nebi moxamed yaa ka duwan meeshii آه، qu- carab ama loo diri lahaa ama qabiil ka mid loo diri lahaa yaa waxaa la yidhi waxaad tahay rasuulkii bashariyadoo dhan baad rasuul u tahay baa la yidhi walidaalika nabiga fii saxiixi muslim wuxuu ku yidhi uctiitu khamsan lam yuctahunna nabiyun qablii markaasuu yidhi wakaana nabiyu yubcathu ilaa qowmii khaasatan wabucithtu ila annaasi caamatan xadiidkaas jaabiraa wariyey waa xadiid muttafaq caleyh oo bukhaari muslim wuxuu nebiga leeyahay shan baa lay siiyey nebi iga horeeye aan la siinin shantii waxaa ka mid eh nebi kasta waxaa loo diiri jiray qoomkiisa si gaar ah markaasuu nebiga wuxuu uri wa bucithtu ila annaasi caamatan dadkoo dhan ah aniga lay diray ma da- ma dadkaas baa isku maqaam eh rasuul loo diray meel eh, eh, hal qoom loo diray iyo nin eh, insaaniyadii oo dhan loo diray waxaad ka dareemi kartaa maqaamka iyo darajada eh, eh, u dhexaysa labadaas eh, nebi eh, calayhim asalaatu wassalaam sidaa daraaddeed baa waxaa weeyaan min akbar aladilla oo nebiga tusinaya inuu maqaam eh, iyo fadli dheeraad e leeyahay ambiyadii marka la barbar dhigo ayaga dad gaar ah loo diri jiray nin hadda ma aragtay oo ra'iisul jumhuuriye ah iyo nin ra'iisul wilaaya isku darajo ma ah mid gaar ah oo magaalo gooni u xukuma iyo nin wadanka dhan xukuma isku mid ma ah marka waxa weeyaan nebi moxamed waxa weeyaan ummad dhan baa rasuul loo dhigay ilaahay wuxuu iri wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bal u fiirso Eh, sidaas marka waxay tusinaysaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam khasaa'ista la siiyey qayb inay ka tahay nin eh, eh, naysaabuuri abu saciid la yiraahdo kitaab sharafulmustafa laleeyahay buu u alifay wuxuu iri nebiga khasaa'ista gooni loo siiyey ilaa lixdan bay gaaraysaa buuri khulaasatlqowl warkii isku soo duuduube ilaahi subxaanahu wa tacaala nebi moxamed wuxuu si gaara u siiyey inuu bashariyada dhan oo ba- bani aadamka iyo jinniga oo dhan inuu u soo diray macnaha qofka marka howl weyn loo diro darajo dheera la gaarsiiyey macnaha waxa weye ilaahay wuxuu ka ogaaday nebiga kartida iyo dadaalka ilaahay gooni u siiyey in howshaas weyn oo lagu kalifay an yakuuna rasuulan linnaasi jamiican inay maqaam ay tahay liannahu xillooma dhiiba nimanka soo bixi karin fil hadirtaan dagaal baa la galayaa nin sarkaal saraa loo dhiibaya waa la ogyahay nin geesi ah oo cilmigiina u leh yaa ayaa looga dhigaa ra'iisul arkaan nebi calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay mahaamtan weyninka badanna uu dhiibayo wuxuu ilaahay ogyahay asiga abuurtee inuu u qalmo uu yahay eh, eh, nebi ama makaanadaas buuxi kara inuu yahay walidaalika ilaahay aayaadkiisa dhan uu ku caddeeyey wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaasi bashiiran wanadiiran yacni dadkoo dhanaan ku wada dirnay baa layidhi جميع الخلق بالوجهة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فيري إلهي باصر النقد فرقان كتاب كليلا نبي محمد سود جي سو النقد ليكون للعالمين نذيرا عالمين ما سوى الله الوجهة إنو نقد متك أقدقيه ودين تتصينا إنو نقد إلهي أقو تلقى إلهي وحوري قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخره قل يا أيها الناس نبي محمد يقول قل كل إلهي بعد هاي يا أيها الناس ددو ددكين دمانتين عليه إني رسول الله إليكم جميعا لبا تأكيد واي مرك أقول رئيس يا أيها الناس waa al istiqraaqiya dadkoo dhan yay jamiic annaas markaasaa lasii adkeeyey innii rasuulullahi ilaykum jamiican dhammaantiinoo dhanan rasuul idiin ah marka fiiri yacni qoom ma aha walidaalika yahuudda iyo kirishtaanka nebiga dacwadiisa way diidayaan mar waxay leeyihin nebi ma ah mar waxay leeyihin nebi waa yahay laakiin carabta uu gaar ku yahay markaasaa ilaahay wuxuu yidhi qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullahi ilaykum jamiican marka nebigu wuxuu uri xadiid bucithtu ila alaswadi waalaxmar nin madow iyo nin cas iyo nin cadba anigaa lay diray buu uri nebiga calayhi salaatu wassalaam rasuul baan u ahay muslim sidaasoo kale wuxuu wariyey xadiid saxiixa waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi rajulu min hadihi alumma yahuudiyun walaa nasraaniyun ثم لا يؤمن به إلا دخل النار بل وفيرسو yacni nebiga ugu dhaartay nin i maqla dacwadaydi maqla ma jiro oo yahuudi ama ama kirishtaan ah haddana aan i rumayn ilaa naaruu galaya hadduu nebiga rumey waayo naar buu galaya laga yeeli maayo ani diintaydii hore oon ciise iyo muuse ka soo gaaray aan haysanayaa laga yeeli maayo diintaas xaq bay ahayd markii hore intaada adinka bedelin markii nebi maxamed lasoo bixiyana waa la nasakhay inay diin xaq ahayd unbaa la aamina laakiin hadda laguma camal fali karo diintii nebi maxamedaa loo soo wareegaya ninkii yidhaahda diintaydaan haysana adinkana diintiina haysta sida hadda maanta lagu magacaabay saddexda diimood laleeyahay wax jira ma ah diimankaas kale markii nebi maxamed lasoo bixiya in laga soo wareegtaa waajib ah ninkii nebi maxamed diintiisa qaada waayo wuxuu ku mutaysanaa naar inuu galo sidaas buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri walidaalika ilaahi wuxuu yiri waman waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduhu ninkii diinta nebi moxamed uu la yimiday ninkii ku kufriyo cid kasta ha ahaada yahuudi kirishtaan wathani hunduus ha ahaada carab keyrkeeda waxa weeyaan ninkii diido oo diintan ku kufriyo fannaaru mawciduhu waxaa loo yabooha uu sugayaa inuu naarta galo yuu sugayaa diintan xaqa waxaan ahayn laga yeeli maayo ilaahay wuxuu iri waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin diintan islaamka waxaan ahayn ninkii raadiyo oo oo yiraa diinan u qaadanaya lagama yeelayo qiyaamana waa khasaarayaa buu ilaahay waxaa kugu daliilaya nebiga risaaladiisa inay eh, ay risaalo caam inay tahay aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum wa ina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuuna ilaah yidhi dadka oo kitaabka la siiyo oo yahuud iyo iyo kirishtaan ah nebi moxamed waxay u yaqaaniin caruurtooda siday u yaqaaniin xaqa ay ay yaqaaniin waa qiri- way qarinayaan oo raaci maayaan maxaa loo baray ilaaha uu soo waxyooda nebi moxamed iyo sifadiisa waa yaqaaniin waxaa hore loogu soo shee- hore loogu sii sheegay haddii nebiga lasoo bixiyo inay rumeeyana loogu talagalay ilaahay baa baray kutubtoodiyaa loogu soo waxyooday nebi maxamed sifadiisa marka way yaqaaniin sidii caruurteedu maxaa marka ay u yaqaaniin waxaa weeyaan inayna xujo ayna helin oy nebiga ku inkiraan sidaas bay u yaqaaniin sidaa daraaddeeda waxaa la leeyahay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum nebi maxamedow waxaad ku tiraahdaa dadka ahlu kitaabkow kaalaya kelimo aan u simannahay aan wada qaadanay oo waa maxay an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah diinta islaamka saas waa ilaahay aan wada caabudno yaanan u shariig yeelin annaga yaanan isku noqonin dad iscaabuda dhexdeennu hadda dadaa ciisa waa ilaah leeyahay maryam waa ilaah waxau ruuxulqudsi waa ilaah ma jirto nin nin ilaah uma noqon karo warkaalee kulligeen halkaa ilaah aan wada caabudne markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waxaad ku tiraa nebi moxamedow fain tawallow faquulu ishhaduu biannaa muslimuun haddii aad jeesataan oo aad diidaan annaga noo markhaati kaca inaan muslimiin nahay meesha waxaa ku qarsoon adinkana gaale inaad tihiin aan isku waafaqno sidaasaa la leeyahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkaasuu ilaahay gaarsiiyey marka in risaaladii caamka ahayd nebigii watay adiga ummaddiisa aad noqotay sharaf gaarahay kuu tahay nicmadaas waxay kaa rabtaa aqoonsi waxay kaa rabtaa ilaahay in loogu mahad celiyo wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin